bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilah rab اlcaalamiin slى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى aalihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan soo haynay axkaamtii ku saabsanayd qubuuraha mowduucii ugu dembeeyey ama yanii xalqadii u dembeysay ayaan maraynaa baabka afaraad waxa uu ku saabsan yahay fidnada fidnada qubuuraha qofka uu diintiisa uga fidnoobo oo inay qubuuruhu yihiin fitnatulqubuur fitanka waaweyn oo qofka diinkiisa ka fidneeyo ayaan baabkan insha allahu tacaala aan uga hadlayno baab aada iyo aada muhim waa weeyaan axkaamta qubuurtan calaaqa la leh asbaabihii baabkii ugu dambeeyeon shalay xalay aan ka hadalnay xigmada loo reebay qubuuraha iyo masaajidda in laysku dhex sameeyo waxay ahayd tacdiim qubuuraha la tacdiimiyo markaana uu ka dhasho shirki uu ka dhasho cabsi laga cabsanayo idan marka baabkaas iyo baabkan nooc calaaqa baa ka dhaxayso waxaan laakiin si gooniya ugu soo qaadnay baabkan oo kii hore waa dhici kartaa meelo badan in looga maarmo kan laakiin waxaan gaar ugu soo qaadno baab gaara aan uga dhigaynaa waxay tahay dadka ayaa waxay aaminsan yihiin in badan oo ka mid a qubuuruhu inaysan waxba dhibaynin oo fidno aynan ahayn dadka qaarna waxayba leeyihiin qabri la caabudaya ma aragtay qabri lama caabudo dadkan ilaahay bay caabudaan iyagoo marka ay ka qaldan tahay laba muqadamo cibaadada horta waxa ay tahay oysa aqoon u lahayn iyo muqadamada labaad oo ah qubuurahan iyaga laftirkooda ma yihiin maxal ilaahay keyrkii cibaadada in looga sarfiyo oo iyaga markaas loo iilo maxal ma u yihiin oo yacni boos ma u noqon karaanoo ma u yihiin oo shirkiga taariikhdiisa ayaynan aqoon badan u lahayn ayb marka baabkan inaan labadaas muqadamo ku muujinno ayaan ugu talagalnay nebigaana calayhi salaatu wasalaam nooga filan oo ka hadlay kana afeeftay ilaahayna ka bariyey inaan qabrigiisu sanam uusan noqonin oo xadiidkii muwadaca ku sugnaa wuxuu ahaa imaam axmedna sidoo kale uu wariyey mufadal aljanadi uu ku wariyey isaguna fii fadaa'ili اlmadiina wuxuu ahaa allaahuma laa tajcal qabrii wahanan yucbad ilaahu qabrigayga sanam la caabudo ha ka dhigin haddii qubuuruhu aan dadka qaar aynan caabudaynin qubuuraha oo ummad badan aan looga cabsanaynin inay qubuuraha caabudaan nebigu sidaas ilaahay kama baryeen oo maxay tahay macnaheeda ilaahu qabrigayga sanam ha ka dhigin la caabudo haddii marka qubuuraha in la caabudaaba aynan suurtagalba ahayn wax caabudayo ku fidnoobayan aynan jirin nebiga sidaa ilaahay ugama alla baryeen wax laga cabsa nebiga ilaahay kama magan galeen maxaa yaele waxa alle laga magangelaayo waa wax laga cabsanayo inay dhacaan xadiidkaa waa ku filan yahay qofka caaqilkae wax fahmaya ilaahayna ou la doono khayr iyo hanuun ou la doono haddana iyadoo ay sidaa tahay ayaa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuta wayacuuqa wanasraa waqad adalluu kaiiraa walaa tasidi aldaalimiina ilaa dalaala markuu alla soo sheegay waxa uu yidhi qowmu nuux waxay yidhaahdeen ha ka teginnina waxyaabaha aad caabuddaan haddana gaar ahaan ha ka teginnina waddi iyo suwaac iyo yaquud iyo yacuuq iyo nasri shantaan ha ka teginnina si gaar ahaaneed shantaanna waxay ahaayeen ibnu cabbaasaa noo sheegi doono oo nebigu uu ugu duceeyey fahamka qur-aanka markaasu alla wuxuu yidhi waqad adalluu kaiira ilaahyaa lagu magacaabay ogow waa magacyo shan ah ilaahyana waa lagu magacaabay laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuta wayacuuqa wanasraa markaasuu alla yidhi waqad adalluu kaiiran in badan bay dhumiyeen waddi iyo suwaac iyo yaquud in badan bay lumiyeenoy dhumiyeen marka iyagii dabcan nacaabuda ma aysan dhihin laakiin sababtooday ku dhumeen walaa tasid aldaalimiina ilaa dalaala ayb marka imaamu albukhaari fii saxiixihi wuxuu ku soo saaray min xadiidi bni cabbaas kitaabu tafsiir taxta tafsiiri qowlihi taxta tafsiiri suurati nuux kitaabu tafsiirka fatxulbaariga juska sideedaad ah dabcada saddex iyo tobanka mujalad iyo muqadamada ka kooban kitaabu tafsiir tafsiiru suurati nuux waxa uu yidhi ibnu cabaas isagoo ka warinayo ina haaulaai alkhamsata ina haaulaa'i alkhamsata shantan asmaa'u rijaalin saalixiin dad wan wanaagsan magacyadood min qowmi nuux oo reer nuux ka mida falamaa halakuu awxa ashayطaanu ilaa qowmihim an insibuu ilaa majaalisihim alatii kaanuu yajlisuuna ansaaban wasamuuha bianfusihim fafacaluu falam tucbad xataa idaa halaka ulaa'ika watanasakha alcilmu cubidat shan dadkaani waxay ahaayeen magacyo dad wan wanaagsan magacyadooda oo reer nuux qowmu nuux ah markay dhinteen yaa shaydaanku wuxuu u waxyooday qoomkoodii inay maalihii ay farfariisan jireen xoogaa wax ay ka taagtaagaan inay wax ka taagaan oo dhagax iyo wax lamida ay ka taagaan si ay markaa ay maalihii ay fariisan jireen ay ku cibaadaysan jireen si ay cibaadada uga xasuustaan waxaadna ku magacaawdaan buu yidhi ibnu cabaa waxaadna ku magacaawdaan buu ku yidhi shaydaanku magacyadooda ku magacaaba markaasay magacyadoodii ku magacaaba sidiiba ay yaalaan falam tucbad lama caabudin xataa idaa halaka ulaa'ika kuwaa markay halaagsameen oo dadkii sidaa yeelay oo macnahaas waxaan u sameeyey markay dhinteen wa tanasakha alcilmu cilmigii loo lahaay iyo aqoontii loo lahaayo sababka keenay in waxaan dhagaxdan la taagtaago oo masawiro lagu sameeyo magacyadooda lagu qoro iyo dadkii yaqaanay markii aqoontoodii ay baaba'day oo ay dhinteen oo dad gadaaloo dambe ay yimaadeen oon garanaynin sababka waxaan loo sameeyey cubidat markaa waa la caabuday ibnu cabaas sidaas wey idan shirkiga qowmu nuux muxuu ku bilowday alguluwu fi saalixiin dad saalixiin oo suusuuban oo lagu fidnoobay oo guluwi lagu sameeyey aayaddu saasay tilmaamaysaa dadkan weliba iyagoo magacyadan leh ayay qurayshna caabudi jirtay sida kutubu siira ku sugan yaa u sheegay marka kufaaru quraysh qowmu nuux waxba kama aysan aqoonin dad wax akhriya ma ahayn dad wax qora ma ahayn carabtii laakiin yaa u sheegay shaydaankii markii hore kuwaan u waxyoodaa kan kuwanna u waxyooday oo markii nebigu uu soo baxayay sidaasaa loo caabudaya waxyaabahan marka magacyadooda ah dadkan ayb alxaafid ibnu xajar raximahullah markuu sharxayo xadiidkan waxa uu yidhi wa qisatu الsaalixiina kaana mabda'a cibaadati qowmi nuux hadihi اlasnaam uma tabicahum man bacdahum calaa dalik qisada dadka saalixiintaa buu yidhi waxay ahayd qowmu nuux cibaadadoodii ilaahay keyrkii ay caabudeen meeshay ka bilaabatay ayay ahayd asnaamta ay caabudeen kadibna waxaa ku raacay dadkii iyaga ka dembeeyey xalushaahidka waa maxay wuxuu leeyahay qisadan dadkan saalixiinta waa qowmu nuux shirkiga wuxuu ugu bilowday sanam caabudku wuxuu ka bilowday dad saalixiina dadkii ka dambeynaya unbay uga daydeen ibnu xajar baa sidaas leh ayb alimaamu nawowi raximah llahu tacaala ayb wuxuu leeyahay alimaamu nawowi nacam fii saxiixi muslim yani saxiixi muslimka sharxiisa xadiidkan yani kitaabu lmasaajid baabu nahyi can binaa'i almasaajidi cala alqubuur wuxuu yidhi qaala alculamaa inamaa naha اnabiyu sala اllahu calayh waalihi wasalam can ittikhaadi qabrihi wa qabri gayrihi masjidan khawfan min almubaalagati fii tacdiimihi waliftitaani bihi culummadu waxay yidhaahdeen buu yidhi nebigu wuxuu u reebay qabrigiisa iyo keyrkiis qabrigiisaba in masaajid laga dhigto wuxuu u reebay khawfan min almubaalagati fii tacdiimihi cabsi ou ka cabsanaayo weynayntiisa in lagu xadgudbo waliftitaani bihi in isaga lagu fidnoobo cabsi ou ka cabsanaayo fa rubamaa addaa ila alkufri gaalnimo inuu keeno ayaa la arkaa kamaa jaraa likaiirin min alumami alkhaaliya sidii ay ku dureersantay in badan oo ummadihii hore ka mid ah ayb in badan oo ummadihii hore ka mida xaalkoodu sida uu ahaa hadalkan marka waxaa ku cad oo aan ahayn waa laga fahmay aan ahayn qubuurahan lagu fidnoobi karo maxaa yaele nebigu wuxuu u diiday buu leeyahay qabrigiisa iyo qabri keyrkii masaajid in laga dhigo cabsi uu ka cabsanaayo in tacdiimka qabriga nebiga in lagu fidnoobo waliftitaani bihi in lagu fidnoobo qabrigii isagii in lagu fidnoobo farubamaa addaa markaa quluwiga lagu samaynayaa marka inuu keeno farubamaa addaa dalika ila alkufri farubamaa addaa ila alkufri kamaa jaraa likaiiri min alumami alkhaaliya wax cusub ma ahan qubuuru waa fidno dadka diinkooda fidno uga noqon karto haddii la dhiso ama masaajid lagu dhex sameeyo wax cusub ma ahan diin cusubna ma ahan waa waxa culammadu ay sheegayaan alimaamu abari tafsiirkiisa afara'aytum allaata waalcuzaa markuu fasiraayo laatahan wuxuu ahaa balfeeri wuxuu yidhi wuxuu yidhi waqara'a dalika bnu cabbaas wa mujaahidun wa abuu saalix allaata bitashdiidi ta ayb allaata ayay akhriyeen buu yidhi oo ta'da la shido wajacaluuhu sifatan lilwatan sanamkii bayna sifo uga dhigeen alladii cabaduuhu ay caabudeen wa qaaluu kaana rajulan yaluttu sawiiq waxay yidhaahdeen laata wuxuu ahaa kaana rajulan nin buu ahaa yaluttu sawiiqa sawiiqa saloolka ayuu yacni qooshi jiray lilxaaji dadka xajka imaanaya ayuu daangada ama saloolka ayuu u qooshi jiray oo biyo ugu qoyn jiray oo mushaari oo kale uga dhigi jiray markaasuu ku martisoori jiray ou siin jiray falamaa maata cakafuu calaa qabrihi markuu dhintay ninkaa wanaagsan qabrigiisii bay dul fadhiisteen facabaduuhu way caabudeen markaasuu imaamu dabari sanadkiisii buu soo kaxeeyey ilaa mujaahid afara'aytum allaata waalcuzaa qaala waxauu yidhi kaana yalubtu sawiiqa lilxaaji facukifa calaa qabrihi dadka xujaajta ah ayuu sawiiqa u qooshi jiray markaasay qabrigiisii baa la dul fadhiistay oo la ictikaafay markii dambena muxuu noqday akbaru daaqiyatin lilcarab daaqiyadii ugu weynaayo carab ay lahayd oo ilaahay ay alle uga tageen ayuu noqday markii horena muxuu ku yimid nin saalix oo lagu fidnoobo qabrigiisa la dul fadhiistay buu ahaa ayb xadiidkii kale waa sheegnay imaam axmed uu warinaya allahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad alxaafid abuu cumar yuusuf ibnu cabdilbar xadiidkaas markuu sharxayo kitaabu tamhiid kitaabka tamhiidkaee muwada'a sharxo baabu zayd bni aslam baabkaa markuu sharci ku jiray waxa uu yidhi wa kaanat alcarabu tusallii ila alasnaam carabtu waxay u cibaadaysan jirtay sanamyada xaggooda wa tacbuduhaa wayna caabudi jirtay fakhashya rasuulullahi sala allahu calayh waali wasalama calaa ummatihi an tasnaca kamaa sanaca bacdu man madaa min alumam nebigaa markaa wuxuu ka cabsaday ummaddiisii qaar ka mida inay sidaasoo kale iyaguna yeelaan ummadihii hore siday yeeli jireen kaanuu idaa maata lahum nebiyun nebi haddii uu u dhinto yacni dhexdooda uu dhinto cakafuu xowla qabrihi qabrigiisay iska dul fariisan jireen kamaa yusnacu bisanam sida sanamka lagu sameeyo ayaa lagu samayn jiray oy dul fariisan jireen faqaala sala allahu calayh ali wasalam allaahuma laa tajcal qabrii waanan nebigaa marka wuxuu yidhi ilaahu qabrigayga ha ka dhigin sanam la caabudo watanka iyo sanamka farqibaa u dhexeeyo watanka waxaa weeyaan sanamka waxaa la yidhaahdaa wixii suurad leh masawir wixii ahe la caabudaa la dhaha watanna waa ka caamsan yahayo ama suura ha lahaada ama yowna lahaanin haddaad geed caabuddo iyo haddaad mabda' caabudaba watan baa la dhahayaa sanamkuna waa wax sawir leh saasay ku kala farqiyaan ibnu jaahidana laga soo naqliyey farqigaas ibnu jariirna wuxuu ku sheegay markuu fasirayo suuratu ibraahim wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam meelahaasu ku sheegay taasaa marka ibnu cabdilbar warkiisuna waxaa weeyaan wuxuu nebigu ka cabsaday xadiidkanna oo u yidhi cabsi uu ka cabsanaya qabrigiisii in la dul fadhiisto la caabudo taas cabsi uu ka cabsanayo nebigu marka sidaan uu uga allabaryey xadiid kalena wuxuu ahaa laa tattakhiduu qabrii ciidan qabrigayga ha ka dhiganina wax sanadkiiba mar layskugu yimaado wa salluu calaya igu salliya buu yidhi fa inna salaatakum tabluqunii xaytu maa kuntum salaaddiinna iyo salligiinna waa isoo gaarayaa meel allaala meeshaad ku sugan tihiin cibaado marka ma jirto nebiga qabrigiisa keliya lagu sameeyo oon meel kale lagu samay karin salaan hadday noqoto nebiga markaan taxiyaadayna waa salaamnaa asalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuhu salaanta axaadiidta qaar waxay tilmaantay in nebiga loo qaadaayo oo malaa'ig ay ka gaarsiinayso oo ummaddaada waa ku salaamaysaa la dhahayo oo nebigu markaa qabrigiisa lagu gaarsiinayo masaajidka markaan soo gelayno bismillaahi wasalaamu calaa rasuulillahi baa leena salliga nebiga meeshaad joogtaanba waa isoo gaarayaa buu leeyahay nebiga alxasanu bnulxasan bni caliyin ayaa hadda ka hor wuxuu sameeyey ninba uu yidhi warkaalay iyagoo madiino jooga qabriga nebiga agtiisa kaale ila cashay buu yidhi intuu casho soo samaystay markaasuu ninkii wuxuu yidhi maya aniga qabrigaan iska agjoogayaa iska nebigan ku sallinayaayo iska wado markaasuu wuxuu yidhi war kaale halkaan imaa taqarab oo salliga nebiga xadiidkan buu sheegay waa gaarayaa nebiga salligiisa halkan hadaad uga salliso waa gaarayaaye markaasuu yidhi maa anta waman bilandalusi ilaa sawaa adiga iyo ninka andalus joogo nebiga u simantiini halkaas hadduu ka soo salliyo iyo haddaad halkan ka salliso nebiga waa uu la gaarsiinaya calayhi salaatu wasalaam walidaalika marka nebiga qofka uu masaajidka nebiga booqdo safarna uu ku yimaado madiina qabriga nebiga inuu tago ee markaa uu yidhaahdo assalaamu calayka yaa rasuul allah salaantaas marka iyadu waa la jideeyaa laakiin wax kale ma leh asxaabu rasuulillaahi markay madiino joogeen ay ku noolaayeen nebiga qabrigiisa ma aad aadi jirin mar walbee masaajidka markay soo gelayaanay waxay ogaayeen salaanta ay nebiga salaamayaan in la gaarsiinayay ogaayeen marka salaan ay qabrigii la tagaan macnaha ay soo kordhinaysa kala ma jirin walidaalika markay safar uun ka yimaadaan ayay marka assalaamu calayka yaa rasuulallah ibnu cumar laga soo naqliyey ayb marka wuxuu yidhi ibnu cabdilbar marka isagon halkaas sidaasuu ka keenay hadalkii imaamu shaafici waana soo maray ee ahaa wa akrahu an yucadama makhluuqun waxaan nacayaa in makhluuq la weyneeyo xataa yutakhda qabruhu masjidan ilaa qabrigiisa masaajid laga dhigto maxaa dhacay khashyata alfitnati calayhi wa calaa man bacdahu inuu fitno ku noqdaan ka cabsanayaa buu yidhi isaga iyo qofkii gadaal ka imaanaya fitnou sheegay imaamu ashaafici raximahullah isaguna muhadabkuu ku yaallaa sharaxa muslim buu ku yaallaa wuxuu ku yaallaa fatxulbaariga ibnu rajab wahaakada waa kan waanan soo marnay ibnu qudaama muwafiquddiin ibnu qudaama muqniga juska saddexaad afar boqoliyo afartan wuxuu leeyahay wa qaalat caaishatu caaisha waxay tihi innamaa lam yubras qabru rasuulillahi sal ll cl salam lianlaa yutakhada masjidan nebiga qabrigiisa bannaanka lama soo dhigin sidaan masaajid looga dhiganin yacnii inaan masaajid looga dhiganin darteed لأن تkhصiiص الqبور بالصلاaة عindha يشبه تacظيim الأصناam bالsujuudi laha والتaqرب إlayha maxaa yee qabriga oo salaad lagu khaas yeelo waxay shabahaysaa asnaamta weynaynta la weyneeyo oo kale lagu weyneeyo sujuud iyo u dhowaansho loo dhowaado asnaamta وqad ruwiina waxaa naloo wariyey buu yidhi أna اbtidaءa cibaadaة الأصنaami تacظiim الqbوur أna اbtidaaءa cibaadaة الأصنaami تacظiim الأmwaat meesha yacnii asnaamta cibaadatul asnaam bilowgeedii inuu ahaa dadka dhintay oo la weyneeyo biitikhaadi suwarihim watamasuxi biha wasalaati cindahaa sidaa lagu weyneeyo hadalkanna marka waxaa weeyaan qubuurihii inay fidno ku yihiin ayuu tilmaamayaa culammada shaaficiyadu waxay tilmaameen oon rabaa inaan soo qaato asbaabta shirkiga dhalisay oo caalamkan ku keentay inay ka dhalatay alguluw fi saalixiin dadka suusuubanoo qubuurahooda lagu fidnoobo qaala albaydaawiyu raximahullah baydaawi waa imaam oo usuuli ah oo culammada shaaficiyada fuqahadana ka mid ah kitaabka tafsiir kitaab tafsiira buu leeyahay anwaaru tanziil wa asraaru ta'wiil la yidhaahdo juskiisa afaraad boqol toddobaatan iyo afar dabcada daaru saadir bayruud lagu daabacay wuxuu leeyahay ana cibaadaة الصaalixiina hiya mabda'u shirki saalixiinta oo la caabudaa shirkiga bilowgiisii waayo yidhi kaasi waa baydaawi a'immada shaaficiyada ka mida fatxulbaariga ibnu xajar waataan soo dhaafinay uu yidhi wa qisaة الصaalixiina kaanat mabda'a cibaadati qowmi nuux hadihi اlasnaama uma tabicahum man bacdahum calaa dalika isagnanuu sidaa yidhi waxay ka bilaabatay asnaamta oo la caabudo dadka saalixiintay ka bilaabatay zakariya alansaari oo culammada shaaficiyada shaykhulislaam zakariya alansaari ay dhahaan oo kutubo fara badan laho usuulka jamculjawaamica sharxay oo yacni usuulka iyo tafsiirka iyo culuum badan wax ka alifay fiqigana yacni aada isaguna sidoo kale wax uga alifay ayaa isaga wuxuu leeyahay kitaabka la yidhaahdo fatxu raxmaan bikashfi maa yaltabisu fi lqur'aan tafsiir weeyaan kitaabka wuxuu ku leeyahay markuu fasirayo qowluhu tacaala subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraam ayuu wuxuu yidhi qaala dalika duuna nabiyihi aw xabiibihi ilaahay wuxuu yidhi bicabdihi binabiyihina ma dhihin birasuulihina ma dhihin bixabiibihina ma dhihin sababta waa maxay lianlaa tadilla bihi ummatuhu si aynan ummaddiisa isaga ugu dhumin kamaa dallat ummatu lmasiixi say ugu dhuntay ummaddii ciise nasaaradii waaye xaytu dacathu ilaahan waa ku dhumeen markaasay ilaah ka dhigteen oo dee yacnitay huluwi ku sameeyeen ayay darajatul uluuha gaarsiiyeen marka saynan sidaa u dhicin buu ilaahay bicabdihi nebigiisa ku sheegay haddana waxaad arkaysaa dad dhahaya nebiga addoon weeyaan lama dhihi karo waa bashar lama dhihi karo waxyaabahaasoo dhan marka waa waxyaabo aan sax ahayn alxaafid ismaaciil ibnu kaiir waa taqaanaan sheekha tafsiirka iskale weeyaan kitaabka taariikhda uu uga waramo albidaayatu wanihaaya la yidhaahdo juska tobnaad laba boqol lixdan iyo laba ilaa laba boqol lixdan iyo saddex dabcada maktabat lmacaarif ninkay dabacaadku ku kala gegedisnaatana wuxuu ka fiirinayaa fahraska tarjamatu nafiisa ha fiiriyo meeshaa ayuu ka helayahay taxta tarjamati nafiisa binti alxasan kitaabka ibnu kaiirka bidaaya wanihaaya wuxuu u qoran yahay hab la yidhaahdo xawliyaat wa taraajim saas u qoran yahay xawliyaat sanadkuu ciwaan ka dhiganaya sanadku markuu intaa ahaa dhacdooyinkii dhacay buu sheegaya markuu ka sheekaynaya haddana kadib wuxuu gelinayaa man maata fii haadihi sana sanadaas culummadii dhimatay ama dadkii la yaqaanay dhinteen ayuu haddana u tarjamaa marka kitaabku fii nafsi lwaqti waana taariikh dadkana waa loogu taariikheeya waa looga tarjamaa tarjamada nafiisa ayuu marka wuxuu yidhi nafiisata binti alxasan markii yacnii wuxuu yidhi markaas hadalkan buu ka yidhi alladii yenbagii an yuctaqada fiiha marka nafiisadu aadaa loo barakaystaa waa la caabudaa qabrigeeda marka wax lagu sameeyo caamada ku samaysa markuu ka sheekeeyey ayaa waxauu yidhi alladii yenbagii an yuctaqada fiiha maa yaliiqu bimiliha min annisaai asaalixaat waxa ay habboon tahay in laga ictiqaadiyo haweentaas waa waxa iyadoo kale u habboon iyadoo kaleo haweenka saalixaadka ah waxa u habboon ayb wa aslu cibaadati alasnaami halshaahidka waa halkaan wa aslu cibaadati alasnaami asnaamta in la caabudaa asalkeeda wuxuu ka yimid min almuqaalaati fi lqubuur qubuurta oo lagu xadgudbo wa asxaabihaa iyo dadka ku jiro hadalkanna marka wuxuu tilmaamay ibnu kaiir in qubuu asalka yacni asnaamta oo la caabudo iyo shirkigu asalkiisu inuu ahaa qubuuraha iyo dadka ku jiro oo lagu xadgudbo min almuqaalaati wa aslu cibaadati alasnaami min almuqaalaati fi lqubuuri wa asxaabiha waadna ogsoon tihiin yacnii shacaaraadka hadda jira ee dadku yacnii qubuurahaasay ugu fidnaysan yihiin ibnu kaiiran halkaa marka uga baxayna nebiguna waa kii yidhi sala allahu calayh ali wasalam laa tudurunii kamaa adrat inasaara bna maryam inamaa ana cabdun faquluu cabdullaahi warasuuluhu anigu ha igu xadgudbinina sidii nasaara ay ciise ugu xadgudubtay anigu waxaan ahay addoon ee waxaad tidhaahdaan cabdullaahi warasuuluhu waxaan soo marnay sidoo kale madkhalkii muxaadaraadkan bilowgeedii imaamu النasaaءi camalulyowm walleyla inuu ku soo saaray min xadiidi anas dad inay nebiga ku yidhaahdeen yaa khayrana wabna khayrina wasayidana wabna sayidina markaana uu yidhi yaa ayuha الnaas quluu biqowlikum walaa yastahwiyannakum الshayطaan hadalkiinna dhaha shaydaan yownan idin baadiyeyn ana muxamadu cabdullaahi warasuuluhu maa uxibu an tarfacuunii fowqa mansilati alatii anzalani اllahu caza wajalla anugu waxaan dhahay addoon alle rasuul alle ma jecli inaad iga sara marisaan darajadii ilaahay idhigay meesha alla idhigay kor ha iga qaadinin marka dadka saalixiintae wan wanaagsan in lagu fidnoobayo ayuu tilmaamay ayb muqadamadana wax fara badan ayaan ku soo marnay oo macnahaasoo kale leh qur-aankuna aad iyo aad buu uga hadlay farqiga u dhaxeeyo khaaliq iyo makhluuq farqiga udhexeeyo aad baa looga hadlay qofkii qur-aanka tadabbur ku akhriyana wuxuu dareemayaa towxiidku markuu qur-aanka ku doodaayo haaliban waxa uu soo bandhigaa waxa ay tahay makhluuquna waa caajis makhluuqu waxma hamtaan oo iyagoo adduunyada waxay soo galeen qaawan makhluuqu yacnii shafaacada ilaahay hadduunan u idmin ma ma hanan karaan makhluuqu samaawaadka iyo dhulka waxba kuma laha intaa maxaa loo sheegayaa khaaliqu waa khilaafsan yahay allaha khaaliqee dhabtaa intaasuu leeyahay isaguna marka makhluuq iyo khaaliq in la kala sooco waa maqaasidii shareecaday ka mid tahay ayb alimaamu qabari raximahullah wuxuu tilmaamay inay dhici karto owliyada in la caabudo owliyada yaa owliye caabudayaa la yidhaahda in dadka saalixiinta ee owliyada la caabudo oo dadka qaar ay caabudayaan wuu sheegay qur-aankanaba tilmaamayoo nebiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam waa kala caabudeen hadda nasaara waxay u gaalooday waa ciisay caabudeen qof aan marka ciise dhammayn qadarkiisa ninkii caabudayna de waa min baabi owlaa isagana inuu fog yahay alimaamu abari markuu fasiraya qowluhu tacaalaa wadalla canhum maa kaanuu yaftaruun fii suurati huud wuxuu yidhi wabaطla kadibuhum waifkuhum wa firyatuhum cala allahi biiddicaa'ihim lahu shurakaa waxaa baaba'ay aakhira markii la tegey beentii ay sheegayeen been abuuradkii ay alla ku been abuurteen sheegashadii ay ku sheegteen alla inuu leeyahay shariig taasaa meeshii ka baxday fasalaka maa kaanuu yadcuunahu ilaahan min duuni illaahi hayra maslakihim wixii ay caabudi jireen oy baryi jireen oo aalihe ay ka dhigan jireen alla sokadiis waxa ay qaadeen oo maray meesha iyagu ay mareen meelaan ahayn wa akhada dariiqan hayra dariiqihim dariiqooda dariiqaan ahaynna waa qaaday fadalla canhum markaasuu ka dhumay maxaa dhacay liannahu sulika bihim ilaa jahannam iyaga waxaa la geliyey jahannam wa saarat aalihatuhum ilaahyadii ay caabudi jireenna waxay noqotay cadaman laa shay-a waxaan jirin liannahaa kaanat fi dunyaa maxaa yeele adduunyadu waxay ahayd waxyaabihii ay caabudi jireen xijaaratan dhagax ow khashaban ama alwaax ow naxaasan ama bir ow kaana lilaahi weliyan ama ruuxa ay caabudi jireen wuxuu ahaa weligow ilaahay u ahaa marka labada kolba hadduu weli ahaa midkii la caabudi jiray iyo hadduu dhagax ahaa meeshii ay mareen meelaan ahayn buu maray weligiina jannaa la geliyey isaguna cun haddii dhagax uu ahaana dhagaxii dawaa la baabi'iyo cadan baa laga dhigay ayagana naara la geliyey sidaas u warama fasulika bihi ila aljanna wadalika aydan hayru maslakihim weeyaan wadalika aydan dalaalun canhum ayb hadalkan marka meeshaas ow kaana lilaahi weliyantaan ka rabnaa marka intaan marka nusuusa ama aayadihii ku jiray iyo xadiidkii nebiga sal ll ly slam allahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad iyo aqwaashii tirada badnayd oo culummadu ay ka istimbaadeen waxaa ka soo baxaya inay qubuurtu noqon karaan wax lagu fidnoobo oo qofka shirki ku rido marka qabri yaa caabudo iyo qabri maa lagu fidnoobaa iyo maahane bal shirkigu qabri buu ka bilaabo sida meelo badan aan kusoo marnay hadalladaanna hadalla hadda anuu aan iska keenay ma aha qofku yacnii naqdi waa ku samay karaa waa jeegarayn karaa waa raadin karaa kutubtaan tilmaannay ha ka raadiyaan ayb hadday marka u soo baxdo ahlucilmigii inay sidaa leeyihiin oo qubuuraha waa lagu fidnoobaa ay leeyihiin hadda fidnadaas waa in layska mooso marka sida layskaga moosayaana waxay tahay sida sharciga tilmaamay inaan qabriga la dhisin taaka inaan laga kor marinin inaan yacnii ciid aan laga dhiganin oo sanadkiiba mar aan laysugu imaanin inaan cibaado loo sarfinin masaajid inaan la dhex keenin waxyaabahaasoo dhan marka in layska xiro marba haddii ay yihiin fidno lagu fidnoobo qabrigii nebiga waa sanam ma aanan dhihin ogow ayb waa sanam ma aanan dhihin laakiin ruuxu hadduu caabudo qabri cidduu dooniba ha ahaadee shaygaas uu caabudayaas wathan uu u yahay isaguna laakiin qabriga nebiga iyo waxaa isku mida annaga melihin iyo iyo yacni qubuurta gaalada waa isku mid saa melihin dad waxaa jira dadka hadallada afkooda ugu tuuro ayaga qofka hadalka inuu asaga ka soo baxaa fiican in afka ugu tuurta ma ma ahan waxna qofku maku keenayo sababtoo sheekhulislaam baa wuxuu yidhaahdaa shayga cayda la yidhaha iyo itihaamka in laystuhumo qof aan awoodin ma lahan fii minhaaji sunna kitaabka minhaaji sunnaha cay nin kastaa caalimuu ku yahay haddii cay caalim lagu noqonaayo nin walbaa waa caytami karaa nin walbaana dadku waa tuhmi karaa laakiin xujada iyo yacnii bayaanka yaa dadku aynan awoodaynin marka ninkaan awoodaynin waa iska caytamaya ninkii awoodi karana xujaj buu la imaanaya dhaabkaas marka halkaasaan uga gaabsanaya waxaan raacinayaa marka oon dayn uga dhigayaa yacni baabkan dadkan qubuuraha in masaajid la soo dhexgeliyo ama in la dhiso banneeyo waxyaaba waxaa jira dadku ay shubuhaad uga dhigaan oy xujaystaan taas marka iyada waxay u baahan tahay in wax laga yidhaahdo sideeda shubhada lama dhammayn karo haddaan isku dayna yacnii waxa shubho ay deliishadaan nimanka qubuuraha dhiso ama masaajidda soo geliyo ka jawaaba haddaan isnahno lama dhammayn karo maxaa yeelay alimaamu albukhaari ayaa wuxuu yidhaahdaa kitaabka la yidhaha khalqu afcaali ilcibaad ahlu bidcada maalin walbaa shubha cusub ay wataan marka shubha adiga maanta la alifayo iyo mid berri la alifi doono iyo mid berri dambe la keeni doono xoog badan looma hayo laakiin wixii laysdhihi karo war amaa fahamkoodu si noqdaa in laga hadlaa asamay noqonaysawaxa sidaa loo dhahayaana codta waxaa dhici kartoon annagaba ku aragnaa ninkan maanta deliil uma hayo shayguu samaynayaa deliil uma hayo waxaa dhici karto sanad kadib inuu deliil qur-aankii ka keeno warma aayad cusubaa qur-aanka kusoo korodhay aayad cusub miya aayaddan mase waa aayad hore u jirtay hadday hore u jirtay limaada aayaddan deliilkeeda haddaadan adiga aqoonin laabudda khayrka oo waxaan ku qanacsan baa aqoolahayn marka waxa cusuboo marka maalin walba la keenaayo yaa marka waxaa weeyaan aan laga dadka ahlu bidcada aynan ka noogeynin shubhada marka waana sima min simaati ahlilbidac ama calaamad calaamadaha ahlubidaca ka mid a itibaacu almutashaabih nusuusta mutashaabiha inay raacaan nusuustu waa muxkam iyo mutashaabih muxkamku waa wixii hal macno keliya suuragal ay ku tahay mutashaabihuna waa wixii dhowr macno suurtagal ku tahay qofka marka haddii uu qallooc rabo macnihii qalloocnaay buu ka qaadanaya laakiin see mutashaabihan macnaha badan macnihiisa saxdaa sidee loo ogaadaa waa in muxkamka loo celiyo qur-aankan ilaahay wuxuu yidhi huwa aladii anzla calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun huna umu lkitaab wa ukharu mutashaabihaat faama aladiina fii quluubihim zayqun fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtigaءa alfitna nebiguna wuxuu yidhi faidaa ra'ayta aladiina yatabicuuna ma tashaabaha minhu faulaa'ika aladiina sama allahu faxdaruuhum haddaad aragtaan dad aayadaha macnahoodu badan yahay oo macnosaan macnosaan macnosaan dadka markaa tay ayagu rabaan uun ka qabsado haddaad aragtaan dad mutashaabiha raacraacaayo iska ilaaliya waa kuwa ilaahay idinkaga digo idiin magacaabay marka culammadu waxay yidhaahdaan nasaaraday aayaddaa siyaaqa ay aayaddaa ku timid waxay ahayd nasaara najraan nebigay la doodeen waxay kula doodeen qur-aankiibaa waxaa laga helayaa bay dhaheen saddex ilaah annaga saddex ilaahan caabudnaa haddaan nasaara nahay qur-aankaana sheegaya keenaa la yidhi qur-aanku meeshay saddex ilaah uga jirto waxay yidhaahdeen qur-aanka waxaa ku jirta innaa innaa ilaahay wuxuu leey naxnu innaa naxnu waa jamacay dheheen damiir mutakalim oo jamaca jamacna saddexaa ugu yaray dheheen saddex ilaah baa jirta macnihii marka iyagu waxay ka soo qaateen hawadooda waafaqaayey hadday u celi lahaayeen aayadaha cadcad wa ilaahukum ilaahun waaxidun iyo day u celin lahaayeen macnaha saxdaaway fahmi lahayen laakiin iyagaan rabin soo ma garanin naxnu damiirka ahna qof mufradana waa ku hadli karaa oo almucadimu nafsahu jamacna waa loogu hadlaa labadaasay macnee ixtimaashaa tii qalloocneeda ayga qaateen midii kale oo iska diideen qofkan marka shubhada watana daa'iman macno markaa meel noocaasoo kalu raadsanayaa markaasu wuxuu ka raadinaa hal macno oo markaa aayaadkii kale iyo xaadiidkii kale aan u celinayn dhinaca kale cilmigu waa laba shayoo nas musadaq ah ama baxi muxaqaq ah nasku haddii uu yahay yacni nas saxiix ah baa laga wadaa nas saxiix ah waxa aad deliishanayso koo waa inay saxiix noqdaan hadday qur-aan yihiin qur-aankooda waaba haabit isaguna sugan yahay ee hadday yihiin xadiid xadiidku aan horta saxiix yahay yaa laga rabaa xadiidku saxiixnimadiisa inuu caddeeyo waxaa laga rabaa ninka raba inuu wax ka deliishado oo culammadu waxay yidhaahdeen ibnu xajar iyo ibnu cabdilhaadi iyo cala almustadilli an yubayina sixata maa yastadillu bihi ninka wax deliishanaya waxaa laga rabaa xadiidka uu deliishanayo saxiix inuu yahay inuu isaga keeno haddii laba nin isqabsato nin xadiid uu keeno midna yidhaha war xadiidkan ma jiro midna uu yidhaha maya xadiidkan waa saxiix oo waa haabit yaa laga rabaa inuu daliilkii uu ku sugi lahaa la yimaado midkan dhahaya waa saxiix baa laga rabaa limaada asalku waxaa weeyaan sharcigu asalka sharcigu waxaa weya waa waa wax waajibayana ma jiro wax yacnii markaa yacni xaaraama ma jiraan ilaa inuu sharci caddeeya ma ahna adiga marka sharcigii inaad soo sugto waa marka waxaan in sharci ku soo arooray inaad keentaa lagaa raba waxaan o dhan marka baabka muqadamaan rabaa inaan uga dhigo marka qoolo kasta ee baab wax deliishato masaajid qabri waa la soo gelin karaa horta xadiid saxiixa laga raba waana inay ayagu caddeeyaan xadiidkaa wixi uu ku sugnaaday a'immadii saxiix yeeshay waa inay tilmaamaan maahane xadiid ordaayo iska socdo oo cid saxiix yeesha aan la haynin laga yeeli maayo laa budda an yubayinuu sixata maa yastadiluuna bihi taas waa shay shayga labaad wuxuu ku tacalluqaa usuululfiqhiga oo xadiidku hadduu saxiix noqdo dalaalada xadiidkan iyo waxaad u deliishanaysaa waa inay ismudaabaqaynayaan xadiidku waa inuu daboolayo waxa adiga aad u deliishanaysa wailaa nin walbaa waa dhihi karaa intuu xadiid saxiixa sheego wax uusan ka hadlaynin oo u gelin karaa garka waa u gelin karaa taasi marka maxay noqonaya marka daliilka iyo madluulka laabudda an yatadaabaqaa waa inay ismudaabaqeeyaan oo waxay culummadu taqaan ay isku mudaabaqeeyaan ee ruux hadduu yidhaha alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun qubuuraha awliyada marka iyagu waa la dhisi karaa aayaddaana daliil u ah te aayadda iyo isma lahan baa la leeyahay taas iyadu marka waa arrin kale tan kale waxaa iyaduna in la ogaado loo baahaya maxaa daliil ah dliil maxaa ah sidiisaba daliil waxaa ah qaala allahu tacaala qur-aankii sunnada saxiixa ah baa daliil ah ijmaacuna waa daliil ijmaacu saxaaba waxay saxaabada ku ijmaaceen waa daliil saxaabada waxay maalan isku khilaafaan daliil ma ahan khilaafka saxaabada maxaa yeelay culammadu waxay yidhahdaan alkhilaafu laysa xujatan khilaafku xujo ma aha daliil ma aha hadday iskhilaafaan waxaa loo celinayaa marka sunnada yaa sunnada u dhow baa loo celinaya marka bimujarad nin saxaabiya waxaan sameeyey kuwo kalena laga haayo yacnii inay maalan khilaafsan yihiin daliil adiga kuu noqon maayo masaladan oo kale la aslama caqiidada ku saabsan waxba loogama dhigi karo waxaa kaloo iyadan u baahan in la ogaado sidoo kale qiyaasku meeshaan ma imaan karaa sida qaalibka qiyaasku wuxuu galaa wixii macquululmacnaa ashyaada labaa loo qeybiya wax macnihiisa la garanayo iyo waxaan macnihiisa la aqooninoo waxaa la yidhahdaa maqsuuduhu atacabud waa wax uun maqsuudkiisa ou yahay tacabud waxaan ku cibaadaysaa lagu yidhi laakiin ma taqaanid adiga wax cilaa uu leeyahay maalan duhurku qoraxdu markay zawaal ay gasho cirka ay dhanka galbeed uga bayrto salaad duhur baa waajibtay ciladeeda ma naqaan inaga sideedun baa loo qaadanaya qiyaasku marka waxuu galaa waxyaabaha macquulul macnaaga oo macnahooda la garan karo ciladooda la fahmi karo ayaa la gelin karaa ayb adiladii marka yani afartaasay culammada ku koobaan adilada yani culamadu isku waafaqsan yihiin sida qaalibka ah marka daliilka aada la imaanaysaa waa inuu noqdaa daliil saxiix daliil horta jiro waa inuu yahay wax aan daliil ahayn haddaad keento qabri baa la dhisay yaa dhisay marka ma nebigaa dhisay ijmaac miyaa ku guntamo qubuuraha la dhiso aayad miyaa sidaas tiri maya culimmadiyaa dhistaan ayuu ku leeyahy maalan daliil ma ahan marka culimmadaa dhistaan xadiidkii nebigaa lahaayaa sala allahu calayh waali wasalam tan kale hadday adilada iska hor timaado tacaarud maalan daliil saxiixa la keenay maalan oo wax sheegayo kuwo badanna hadda waa soo akhrina innaga haddii la jamcin karo waa la jamcinaya haddaan la jamcin karinna yaa horreeyaa la leeyahay labada daliil midka dambeeyaa la qaadanayaa ka horreeya waa laga tegaya maxaa yale waa la nasakhay marka annaasikh walmansuuq ayb oo haddaad wax la timaado nas ka hor imaanayo khilaafsanoo ka dembeeyana ou jiro naska dambaa la qaadanayaa imaamu albukhaari iyo culamada dhanna saasay qabaan baa waxaa kaloo iyadana la rabaa nusuusta qaarna dalaaladooda waa muxkam qaarna tashaabih yaa ku jiro hadday iska hor yimaadaan kee la qaadanayaana daliilka muxkamka ah daliilka muxkamkaa la qaadanayaa maxaa yaele asagaaba fasirayaba midkan macaanida badan kan muxkamka ah fasiraya maaha in la yska hor keena maaha iyadana intaas marka haddii marka aan la aqoonin taariikhda tarjiix uu aada oo adiladu say u kala xoog badan taha loo kala hormarin intaas marka muqadamo ha loo sii ogaado ama adilada waxaa ka mid a ay la imaadeen aadna u badan istidlaalku uu ku badan yahay aayadda ilaahi subxaanahu wa tacaala suurat اlkahfi qaala aladiina qalabuu calaa amrihim lanatakhidanna calayhim masjida asxaabulkahfi buu ilahay ka soo sheekeeyey markaasu alle wuxuu yidhi dadkiibaa iskhilaafay qawaxay yidhaahdeen qaalu bnuu lahu bunyaanan saasoo kale yani waid ictazaltumuu aayaddii wakadalika acarnaa calayhim liyaclamuu ana wacd allaahi xaq wa ana saacata aatiyatu wa ana saacata laa rayba fiiha id yatanaasacuuna baynahum amrahum faqaaluu bnuu calayhim bunyaanan rabbuhum aclamu bihi qaala aladiina qalabuu calaa amrihim lanatakhidanna calayhim masjida halkaasna ka halkan marka dadka aayadda alla wuxuu noo tilmaamay inay iskhilaafeen oo markaa kuwii u adkaaday qaala aladiina qalabuu calaa amrihim kuwii u adkaaday ay yidhaahdeen asxaabulkahfi meeshii ay ku ay jiifeen aan ka dhigna masaajid korkooda aan masaajid ka samaysano lanatakidanna calayhim masjida aayaddan qur-aankaa sheegay bay dhaheen waxayna daliil u tahay asxaabulkahfi in qabri laga kor dhistay masaajid laga kor dhistay idan masaajidda in qubuur laga dhigtaa way bannaan tahay aayaddu waa taas istidlaalkoodii waa kale jawaabta waxay tahay midda koowaad waxaa weeyaan aayadda horta waxaa lagu keenay sheeko dad wax dhex maray buu ilaahay ka sheekeeyey xugun sidaa hala yeelo yaan la yeelin aayadda kuma jirta qolo iskhilaaftay oo murantay arrinkoodii kuwii u xoog batayna ay ku dhammeeyeen inay masaajid ka dhigtaan meeshaasiyaga markaas yacnii ma ahaayeen dad fiican ma dad xun bay ahaayeen midna aayaddu ma sheegin midna aayadda markaa ma aynan tilmaamin waxaa marka ahlucilmigu marku ay saasoo kale marka ay tahay nasku haddii uu wax dhici doono uu ka sheekeeyo bimujarad shaygan waa dhacayaa waa bannaan yahana ma aha waa waajibna ma aha waa xaaraamna ma aha xukunkeeda in la raadiyo wayna ku badan tahay sharciga saasoo kale harciga waxaa ku sugan cadi bn xaatim xadiidkiisa oo kale nebigu wuxuu ka sheekeeyey amniga iyo nabadgelyada sida ay u faafi doonto ilaa wuxuu yidhi amnigaa faafayo xataa tasiira daciinatu haweenta keligeed ah intay soo socoto xiira meesha la yidhaha intay ka timaado xataa taduufa bilbeyti waxdaha kacbada ay dawaafto keligeed iyadoon cidna ka cabsanayn xadiidkaas marka haddii loo deliishado ka warran naaguhu biduuni maxram waa safri karaan deliil uma noqonayo sababtoo ah nebigu wuxuu ka sheekeeyey xaalad ammaan amni iyo nabadgelyo inay dhici doonto heerkaas ilaa laga gaaro shay uu ka sheekeeyey waxaas ay ka dhacdo ee shaygaas baa ammaanan naa keligeed inay safarta ammaanan ama caayan xadiidkaas kuma sugna axaadiid kale waa in la raadiya lagana qaata taaswaas arrin iska marka kaas waxaa weyn isagoo iska jaanibi ah laakiin aayaddan laftirkeeda imaamu ibnu jariir atabari aayadda markuu fasiraya wuxuu tilmaamay wuxuu sheegay dadkan sidaan yeelay qaala aladiina qalabuu calaa amrihim muslimiin may ahaayeen mase gaalay ahaayeen lama oga hal kaanuu maxmuudiina ow madmuumiin ficilkan ma ku ammaannaayeen ma ku ceebaysnaayeen lama sheegin lama oga nasaaradii may ahaayeen nimankii nasaarada ahayo caadadooduba ay ahayd inay qubuuraha masaajid ka dhigtaan mase muslimiintiibaa sidaan yeelay lama oga intaasba ibnu jariiri dabari ayaa saas tilmaamay ibnu abi xaatim tafsiirkiisa wuxuu ku soo saaray can saciid ibni jubayr inuu yidhi banaa calayhim ulmeliku ninkii boqorka ahaabaa qabri wuxuu ka dul dhisay biicatan kiniisad fa kataba fii aclaaha meesheeda sare wuxuu ku qoray abnaa'u alaraakinati abnaa'u dahaaqiin tafsiir suyuuti adiru lmanhuur ayuu ku dhex sheegay ibnu abi xaatimkuu ka soo naqliyey halkan marka maxaa kuugu cad marka biica nasaare inay ahaayeen biicada nasaaradaa iska leh waa kiniisadoo kale nasaaradaa leh marka nasaaro ay nimanka waxaan sameeyey nasaaray ahaayeen nasaaraduna min caadatihim nebigaa noo sheegayba lacana allahu alyahuuda wanasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid caadadii nasaaro miyaan raacnaa marka oo ilaahay nooga sheekeeyo mujaradi sheeko oo uga sheekeeyo waxyaaba alla uu ka sheekeeye waxaa ka mid a haweentii balqiis wuxuu tilmaamay inay boqorad ahayd dadkeeda ay boqorad u ahayd waxaa laga qaadanayaa marka haweenkii inay boqoro noqdaan oo ay madax noqdaan maya nebigaa reebay bataan lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a ayuu nebigu sala allahu calayh ali wasalam waxyaabaha marka laga sheekeeyey bimujarad waa laga sheekeeyey dadaa waxaa sameeyey waa bannaan tahayna maaha waa xaaraamna ma aha waa in adilada loo bandhiga marka xadiidkii nebiga ee waadix ahayd lacna allahu yahuuda wanasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid inta laga tago dad aan la aqoonin muslimiin iyo gaale waxay ahaayeen ficil ay sameeyeen in la qaataa ma aha tan kale ibnu rajab fatxulbaariga wuxuu leeyahay waxaa laga qaadanayaa qaala aladiina qalabuu calaa amrihim inay ficilkan wasfiga ama tilmaanta ilaahay ku tilmaamay inuu ahaa tilmaan dad wax maroorsaday qaala aladiina qalabuu dadka yacnii dadkii arrinta boobay ee u adkaadaa waxaan sameeyey haalibka dadka asxaabulhalabadana dad fiican maba ahan sida la ogyahay dadka boqorada oo wax boobo wax dad lagu dayda ma ahan aslan ambiyada ilaahay baa lagu daydaa iyo dadka wan wanaagsan wasfiga alla ka tilmaamayna sidaas u yaalla ayay tahay qisada marka waxay u baahan tahay ninka deliishanayo inuu caddeeyo war dad muslimiina oo annagu ay waajib nagu tahay inaan ku dayanno miyaa ficilkan sameeyey aan raacna waa inuu soo sugo hadduu sugana sharcu man qablana annaga dadkii annaga naga horreeyey sharcigoodii goormuu annaga sharci noo noqon karaa waa hadday ayagu sharcigoodii horta waxaan oo ku sugnaa waxaan ogsoonnahay ina nasaaradu sharcigoodii xataa ma ahayn inay qubuurta masaajid ka dhigtaan maxaa waa lagu lacnaday hadduu sharcigooda ahaa laguma lacnadeen ayb marka xataa sharcu man qablana masalada khilaafka ku jiray sharcigii dadka annaga naga horreeyey annaga sharci ma noo noqonaya halkan waarid muku aha sababtoo ah waxa ay meesha waxaa looga hadlaa dadkii annaga naga horreeyey yahuud iyo nasaaro sharcigoodii ayaga haabitka yacni u ahaayo sugnaaday oo diintoodii saxda ahayd yacni ka mid ahaa annaga sharci ma noo noqonaya baa khilaafku ka taagan yahay laakiin wax iyaga diinkooda aan ka mid ahayn oo ayagu ay sameeyeen ee lagu lacnaday annagu sharci ma noo noqonaya waxaas ma noo noqon karaan masalada marka usuulkaa laga fiiriye marka arrinkan marka waxaa weeyaan tafsiiru ibni jariiri tabari sida ku cad dadkan muslimiin inay ahayn inay gaalo ahayn lama oga yaa lagu daydaa marka dadaan la ogeyn waxay ahaayeen miyaa lagu dayanayaa tan labaad tan labaad caadada nasaarada waxay ahayd ittikhaadu lqubuuri masaajid ninka boqorka ahee dhisay haddaan tafsiirka ibnu jubayr qabanno saciid ibnu jubayr ninkan boqorka ahee dhisay qabrigan yani ka dul dhisay wuxuu ahaa kaniisadou ka dul dhisay kaniisana ama biicadu waa waa macaabidu nasaara wey bal ninka u deliishanayo bimujarad ficilkan mu waxaa lamida ninka u deliishanayo qowluhu tacaala yacmaluuna lahu maa yashaau min maxaariiba watamaahiila wajifaanin kaljawaabi waquduuri raasiyaati icmaluu aala daawuuda shukraa tamaaiil iyo taallooyinaa la samaysan karaa way bannaan tahay maxaa u daliila yacmaluuna lahu maa yashaau min maxaariiba watamaahiila waa ka qur-aankaa sheegay hadduu yidhahda ka waran sanam waa la samaysan karaa tamaaiilshu waa sanam qof ma ogta waa taalle ma bannaanaa la leeyahy sababtoo waxaan yacni waxaa weeyaan wax annaga naga sharci annaga naga horreeyey oo marka yacni nabiyullaahi sulaymaan ay jinni u sameeye ay u samaynaayeen oo marka annagu nebiga uunoo si cad noogu caddeeyo nooga reebay marka daliil u noqon shubhada labaad taas marka idalkaasaan uga tegaya midda labaad waxay tahay nebiga qabrigiisa wuxuu ku yaalaa masaajidka nebiga qabrigiisa masjidkiisa ku dhex yaallo oo hadda dadkan waxay leeyihiin qaarkood qubuurahan masaajidda laga bixinaayo waa khalaq maxaa yeelay waxay u dhisan yihiin sida qabrigu nebiga u dhisan yahi oo kale u dhisan yihiin bay ku leeyihin waxay ka dhigayaan marka qabriga nebigu siduu hadda u dhisan yahay iyo meesha hadda yacni masaajidka ku jiridda uu ku jiro ayay deliil ka dhigayaanoo ka annamaa nebigu inuu sidaas yeelayoo kale qabriga nebiga qubaddaa nebiga maa ka dhisay calayhi salaatu wasalaam nebiga intuu dhintay miyuu isagu ka dhisay qabriga qubada isaga miyaa dhisayn ila nebiga ficilkiisaa la deliishadaa ma ogtahay qabriga nebiga sidaasuu u yaallaa yaa dhisay baa lagu weydiinayaa marka yaa sidan uu u yaallo u dhisay masaajidka yaa ku dhex yaa yaa dhexgeliyey su-aal furan wejka koowaad waxaan uga jawaabaynaa waxay tahay nebiga axaadiidkii uu tilmaamay baa muxkam ah hadalkiisa qowlka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid caaishana waxay tidhi yuxadiru maa sanacuu bal ficilka asxaabta wuxuu ahaa in masaajidka laga dheereeyo iyo meelahaas oo kale maxaa yeeley waxay yidhaahdeen walowlaa daalika ubrisa qabruhu walowlaa daalika ubrisa qabruhu marka saxaabada ficilkooda wuxuu ahaa nebiga qabrigiisa in la qariyo masaajid in la soo geliye ma ahayn walowlaa daalika ubrisa qabruhu tan labaad waxa ay tahay hadalka nebiga ee muxkamkee shan maalmood intuusan dhimanin ka hor wuxuu tilmaamayey oo dadka uu uga digaayey qubuuraha masaajidka masaajidda la soo dhexgeliyo taas iyadu waa taas waxaa kaloo iyadana ku jirto wejka saddexaad oo noqonaya ninka tan keenaya waxaa laga rabaa goormaa qabriga masaajidka la soo geliyo nebiga markuu dhintay saaad ogtihiin wuxuu ku dhintay qolkii caaisha halkaasaa nebiga lagu aasay calayhi salaatu wasalaam gurigii caaishaa lagu aasay sababta loo yeelayna waxay ahayd inaan markaa bannaan haddii la geeyo baqiicoo kale lagu aaso dadkaaba ciiddiisa kala dafi lahay ile meel bannaan ugu yaallaan ogtahay laakiin halkan isti'daan baa loo baahan yahay qofkii yacnii waa ku adag tahay inay suurto gasho walowlaa daalika ubrisa qabruhuna macnaheedu sidaas weeyaan qabriga marka masaajidka iyo qabriga goormaa laysa soo dhexgeliyey alxaafid ibnu cabdilhaadi baa ka hadlay kitaabka la yidhaahdo asaarim lmunki safxada boqol soddon iyo lix waxa uu yidhi wainamaa udkhilat alxujratu fi lmasjidi fii khilaafati lwaliid bni cabdilmalik qolkii nebiga ku aasnaa masaajidka waxaa la soo dhexgeliyey khilaafadii weliid ibnu cabdilmalik aakhirkeeda yacni khilaafadii weliid ibni cabdilmelik dhexdeeda goormay ahayd bacda mowti caammati saxaabati saxaabadii badankood markay dhinteen alladiina kaanuu bilmadiinati madiina joogtay ayb wa kaana min aakhirihim mowtan jaabir bnu cabdillaahi saxaabada madiine joogtay waxaa ugu dhimasho dambeeyey jaabir hadduu sahl ibnu sacad iyo jaabir iah laysku khilaafaa wa tuwufiya jaabirna wuxuu dhintay fii khilaafati cabdilmelik weliidkan aabbihiis cabdulmelik khilaafadii cabdulmelik buu dhintay fa inahu tuwufiya wuxuu dhintay sanata amaanin wa sabciin toddobaatan iyo sideed walweliid ninkan weliid ee xilligiisa qabriga masaajidka la soo geliyeyna tawallaa wuxuu madax noqday sanata sittin wa amaaniin siddeetan iyo lixda toddobaatan iyo sideeddii ayaa waxaa yacnii cabdulmelik uu dhintay ee jaabir bin cabdillahi uu dhintay weliidna wuxuu madax noqday siddeetan iyo lixdii meeqa isu jiraan wax badan baa u dhexaysa wa tuwufiya wuxuuna dhintay sanata sittin wa tisciin sagaashan iyo lix markuu sanadku ahuu dhintay marka siddeetan iyo lix ilaa sagaashan iyo lix tobankaas sano dhexdooda unbaa qabrigu uu soo galay masaajidka la dhexgeliyey fa kaana binaau lmasjidi wa idkhaalu lxujrati fiihi fii maa bayna dalika saxaabana marka ma joogin nebigana horta asagu isma soo gelinin meeshaan saxaabadiina sidaa ma yeelinoo xilligii cumar masaajidka waa la waasiciyey cumar wuxuu tilmaamay dhanka qolalka ay jiraan maahane dhanka kalea loo waasiciyo buuli xilligii cumaanna masaajidka waa la weyneeyey dadka intuu ku yaraaday dhinaca kale ha loo wado yidhi haloo fakiyo masaajidka dhankan yacnii qolalka ay jireen maba soo aadi jirin asxaabu rasuulilaahi iyagoo ku dhaqmaaya xadiidka nebiga sal l slam xilligii marka weliid ibnu cabdilmelig oo boqorradii amawiyiinto iska yacnii xaalkoodu ilaahay ogaaba say ahaayeen xilliga ninkaa weliid ibnu cabdilmelig ayaa masaajid qolalkiiba u gatay nabiga calayhi salatu wasalaam uu deganaan jiray qolalkii markuu gaday u gatay ayuu masaajidka kusoo waasiciyey marka qabrigii marka qolalkiibuu ku yaalay soomaa qolkii caaisha xaguu soo gelaya marka masaajidku soo gelaya iyagoo haddana sidaa yeelay haddana xilligaas saxaabada ma aynan joogin camalu saxaaba marka sidaa ma aha waa khilaafsan yahay marka haddii axaadiidtii nebiga ay diideyso camalkii saxaabadana oo u diidayo ma welidan ku dayanaa marka daliil ma noqon karaa ficilka weliidka ma noqon karo masaajidka iyo meesha nebigu ku aasan yahayna yaa xaq leh dee hadda hadday noqoto yani yani nebiga yaa meesha iska lahaa xaqna u lahay oo masaajidkaa gadaal ka yimid qabrigaa meesha ku ooli jiray sidaa darteed marka waxaa wey waa in laga bixiyaa laga gooni yeelaa soo ma garan hal mas'alo marka meeshii marka waxaa imaanayso asxaabu yani ninkan markuu sidaa yeelay haddana waa ka dadaaleen asxaa yacni dadkii joogay taabiciinte waxay yeeleen saddex derbi ayay masaajidka uga wareejiyeen ooy uga xayndaabeen bixaysu qofka uunan aqoonin qofka masaajidka ku jiro meel qabriga oo ka jiro ma gara karo ila alaanana waa sidaas masaajidka markuu ku jiro qofka qabriga nebiga adiga uma jeedid meelu kaa jirana ma fahmi kartid inta saddex derbi baa taqriiban ku wareegsan sidaasaana qurdubi tilmaamay ibnu rajab fatxulbaariga ku tilmaamay intaana waxay u yeeleen bay dhaheen sadu dariica dadaal dadaalay u yeeleen sahl ibnu sacad asaacidi ayaa isagu wuxuu dhintay sagaashan iyo kowdii waana ninkii ugu dambeeyey madiino ku dhinto laakiin sanad saxeixa saa kuma soo xoroorin calaa kulli marka meesha waxa ka soo baxayo saxaabadii raalli kuma ahayn ninkan markuu sameeyey taabiciinta ayagu ka warran marka taabiciintu ayuu raallima ku ahaayeen waxaa la wariyey saciid ibnu jubayr saciid ibnu musayab aan ujeedaa inuu arrinta noocaas oo kahday oo dhibsaday yaa la wariyey taabiciinta marka kaba soo qaad waa ka aamuseen ka aamuskoodaas ijmaac ma la dhihi karaa ijmaac ma la dhihi karaa ijmaaca aamusitaanka ama yacni ruuxan inuu wax ka aamuso waxay ku xihan tahay awood ma u lahaayeen ninkan horta inay ka celiyaan waxaan hadday awood u lahaayeen baa waxbay noqon lahayd waa in la ogaada taas lama oga inay la hadleen anagu ma hayno ma ognin midda kale ijmaacu muxuu taraa xadiid isagoo uu jiro ijmaac ma imaan karaan xadiidkii nebigaa reebay waxaan masaajidda in qubuuro la soo geliyo oo lacnad nebiga ku tilmaamay ijmaacu marka wax ma nasakho ijmaacu isagu naasikhna maaha lamana nasakho sababtoo ah ijmaacu wuxuu guntanmaa haddii waa wax nasakhi lahaa ijmaacu wuxuu guntanmaa rasuulka kadib calayhi salaatu wasalaam rasuulku markuu dhintay kadib maxaa yeele nebigu markuu nool yahay ijmaac loomama baahna nebigaa nooloo hadalkiisaaba xujo ah soo maha markuu nebiga dhinta kadib ijmaacu intuu guntanmo xadiid isagoo khilaafsanna suurtagal ma noqonayso maxaa yeele ijmaacu yacni sidaana waxba kuma nasakhaayo maxaa yeele xadiid isagoo yaallo ijmaac xumaba waxma nasakhaya lamana nasakho maxaa yeelay ummadda iyadu waxaa weeyaan shay daliil unbuu cuskan yahayo shay baatilana kuma ijmaacayso ummaddan waxaa kaloo iyadana tan marka iyadu sidaasaynan daliil ugu ahayn shubhada kale waxay tahay waxay ku tacalluqdaa qubuurta dhismaheeday ku tacalluqdaa abubakr bnu abi shayba waxay yidhaahdeen baa wuxuu ibnu musanafka ku soo saaray fi lfustaati yudrabu cala alqabri balabalada qabriga laga samaysto sanad buu soo kaxeeyey can hushaymin can cimraana bni abi cataa qaala shahidtu wafaata bni cabaas fiirso ibnu cabaas dhimashadiisaan joogay ayb fawaliyahu bnu lxanafiya moxamed ibnu lxanafiya taabicigii la yidhaah ayaa maamulay fa banaa calayhi alaaata ayaam saddex maalmoodou teendo ka dhisay qabriga daliil ma u noqonaysaa waxaan uga jawaabaynaa tan waxay tahay wej isnaadi iyo wej istimbaadi ah wejka isnaadiga waxaa weeyaan kan koowaad sanadka waxaa ku jira cimraan bnu abi cataa abu xamza ayaa layidhaha alqasaab alwaasiti rawaa can abiihi wa bni cabaas wa moxamed alxanafiya wa canhu yuunus ibn cubayd wa shucba wthawriy wa hushayn imaam axmed wuxuu yidhi leysa bihi ba'sun saalix alxadiid ibnu maciin hiqa ayuu ku xukumay abu zurcana wuxuu yidhi basriyun layin waa daciif uu yidhi abu xaatim iyo nasaa-ina leysa bilqawiyi aajuri abu daawuud wuxuu ka soo raray abu cubayd alaajuri yuqaalu lahu cimraan aljallaab leysa bidaaka wa huwa daciifun ninkan yacnii waa laysku haystaa isaga nin laysku haysta marka iqa miya mase waa daciif awalan yacnii xujo ma ahan midda labaade waxay tahay midda yacnii iyadu iska istimbaadiga waxay tahay muxamed ibnu alxanafiya ficilkiisa deliil axaadiidta nebiga looga hor yimaado ma noqon karaan nin taabiciya axaadiidtii rasuulka ma laga horkeeni karaa ficilkiisa waa may taabiciga horkiisaa laga tegayaa xadiidka nebigaa la qaadanaya calayhi isalaatu wasalaam midda saddexaad waxay tahay saddex maalmoodoo sidaan yeelay qubuurtan hadda ay u doogayaan saas may u dhisan tahay sannado iyo yacnii weliba yacnii casharaati siniin iyo mi-aati siniin ay dhisan yihiin marka saddex maalmood ku duminaysa adiga nacam xadiidka marka xataa daahirkiisa xataa ma saacidayo waxaa kaloo iyadana tan afaraad ay tahay ibn abi shayba wuxuu soo saaray yidhaahdeen musanafka uu ku soo saaray can wakiic can abi macshar can moxamed ibn lmunkadir ana cumara daraba calaa qabri zaynaba fustaatan xadiidkan isaguna aharkan isaguna waa daciif cumar baa qabrigii zaynab ayuu wuxuu u sameeyey balabalo ibnu xajar tahdiibku wuxuu ku leeyahay qaala albukhaariyu can haaruun alfarawi maata ibnu lmunkadir sanata xdaa waalaaiina wamia moxamed ibnu lmunkadirkan iyo cumar ayaa waxaa weeyaan dad badan ayaan isu soo gaarin inqiaac baa ku jiro ciladiisu yani waxaa weyn waa inqiaac maxaa yeelay ibnulmunkadir wuxuu yanii wuxuu dhintay sanata ixdaa wa alaaiina wa mia boqol soddon iyo kowdii ibnulmadiini can ibni cuyayna wuxuu yidhi balaqa nayifan wa sabciina sana toddobaatan iyo dhowr sano ayuu ku dhintay boqol soddon iyo kow sanana markuu sanadku ahaana waa dhintay ibnu xajar marka wuxuu yidhi fayakuunu mawliduhu calaa haada qabla sanata sittiina biyasiir ninka marka haddii la kala gooyo waxaa soo baxayo lixdankii ka horo ayuu dhashay marka cumar marka goormuu dhintayn cumar isagoo marka goormuu dhintayn wax badan ba wax badan ayaa marka cumar dhimashadiisa iyo ninkan dhalashadiisa u dhexeeya bal abuu hurayra iyonan soo gaarin wax kale iska dhaafay aarkaasna marka isaga waxaa weya waa daciifo inqidaac baa ku jiro midda kale waxa ay tahay waxyaabo kaleo iyagu aan sugnaynoo masjidulkhayf iyo toddobaatan qabri baa ku taalla iyo kacbada qabri baa ku yaallo xijir ismaaciilku nabiyullahi ismaaciila ku duugan iyo waxaas lagama wax laga jawaaba saahilama sababtoo daliilba ma leh saxiixa oo haabita midda kale masjidulkhiif toddobaatan qabri baa ayaa ku jirto maba lahaayaba aawey masjidulkiif wax qabriga kuma yahay ninkii tegeyna waa arkaa waxaan inagu ka hadlaynana dhul qabriye ahaa jiray oon la ogeyn kaan hadda ku soconaynaba ma naqaan ina qubuur inuu ahaa jiray in kale muta midkaan hadda annaga aan ku tukanayna ma naqaan baatinil ardi annagana lama warsanin laakiin qabri muuqdo oo daahir ah in yacni masaajid laga dhigtood qabri ahaan oo og tahay ma iyo xaaraam tan ugu dambaysaa waxay tahay waxaa la yidhaahdaa aad ba usoo noqnoqoto a'immada qubuurahooda waa dhisan yihiin shaafici qubbadaa ku taal abuu xaniifa qubbad baa ku taallo yacnii waxyaabahaas oo dhan kuwan iyagu xujo waxay tahay yaa ku dhisay ninkii ku dhisay ficilkiisu xujo ma yahay deliilsa ma yahay yay noqonaysaa imaamu shaafici qabrigiisa qubbadaa ku taal waa run laakiin yaa ku dhisay asaga ciddii ku dhistaan haynaa fiirima ibnu xajar alhaytami tuxfat lmuxtaajka sharaxa minhaajka sharaxa minhaajka tuxfaha wuxuu leeyahay markuu sharxaayo walow buniya fii musabalatin huddima meeshaa markuu sharxaayo wuxuu leeyahay wujuuban waajibnimaa loo dumina qabri meelo qubuuro ay ku taallo waqaf ah haddii qabri laga dhisaa waa la duminaya wujuuban lixurmatihi kama fi lmajmuuc lima fiihi min altadyiiqi maca ana albinaa'a yataabadu bacda almixaaqi almeyiti fawaxyaaba wuxuu sheegay marka cilada waxay tahay yani meeshaa ciriiri ku noqonaysa dadka kale ee lagu aasi lahaa waxyaabaas taas waa ka soo haran fa yuxrimu nnaasa dadka wuxuu ka xirmaaninaya u diidayaa tilka albuqca meelahaas aaka marka meesha maxalushaahid waqad aftaa waxay iftoodeen buu yidhi jamcun culummo jamaaco oho badan bihadmi kulli maa biqaraafati misr meesha la yidhaha qaraafatu misra misr yacnii qaraafada meesha la yidhaahdo ee qubuuro waqafa meeshaas ku yaallay qaraafada qaraafadu waa xaafad weyn oo yacnii masar ku taallo qaahirada hadda ku taallo waa meesha marka jaamicu shaafici iyo uu ku yaallo qabriga shaaficina uu ku yaallo xaggaas marka qubuuro waqaf aho dhulkaas yacni dadka in lagu aasa muslimiinta loo waqfay jabalulmuqadam jabal la yidhaahday ku aasan yihiin marka culimmada badankood marka wuxuu yidhi waqad aftaha jamcun waxay iftoodeen bihadmi kulli maa biqaraafati misra min alabniyati xataa qubati imaamina shaaficiyi waxay iftoodeen buu yidhi waxa qubuur ku yaallona in la dumiyo qaraafada masr xataa qubada imaamkeenna shaafici in la dumiyo ayay iftoodeen radia allaahu canhu allatii banaahaa bacdu lmuluuk qubadaasoo ay dhiseen bacdu lmuluuk boqorada qaar boqorada maa xujaa marka waa yahay nin boqoroo ta maalan iska bururay iska dhisay qabri oo yacnii qaarkood waxaan ognahay madaxda qubuuraha waxay u dhisaanba faanfaan oo ay yidhaahdaan culummadan waaweyn ee magaca le geesiyaal waddankan usoo halgamay waayo darteeday u dhisaan waxaas marka qowlkooda iyo ficilkooda maa xujaa siyaasaadkan boqoradan siyaasaadkooda miyaa xujo laga dhiganayaa inta laga taga hadalka rasuulka caleyh isalaatu wasalaam qubadii shaafici waa waa dhisan tahay aa lagu leey isaga maa isdhisay marka waa yahay annaguna shaaficiyaana shaafici waaya isaga maa isdhisay marka midda kale waa kan marka culammadii shaaficiyada ay iftoonayeen in la dumiyo qubadaas ku tahay allatii banaaha bacdu lmuluuki ay dhiseen boqorada qaarkood bacdu lmuluuk marka bacdulmuluuk waxay sameeyeen xujo ma ahan wayanbaqii likulli axadin qof kasta waxaa u haboon buu yidhi hadmu daalika inuu dumiyo qubuurahaas maa lam yukhsha minhu mafsadatun haddaan mafsado laga cabsanin ibnu xajar leytami saasuu leey fayatacayanu rafcu lilimaami marka waxaa waajib noqonayso haddii mafsado laga cabsanaayo ninka madaxda in markaa loo rafciyo oo la yidhaahdo war qubuurahan baabi iyo dumi in la yidhaahdo qubuurahan ma la dumi karaa mase lama dumi karo khilaaf male iyada nusuusta waa ku soo aroorta waa ujeedaan laakiin marka la dumiyo maxaa ka dhalan karo waxa ka dhalan karaa haddii mafsado daahir ay ka dhalanayso imaamkaa loo rafcinayaa marka isagaa marka xasminaya wax dhanto baabi'iyo sidaas ay marka sharti ku aamusinaya iyo wixii aynan uga dhalanaynin mafsado iyo cid allaale ciddii awood laho mafsado aynan uga dhalanaynin marka mafsadada ka imaan kartaa maxay noqon kartaa mafsadada laftirkeeda cabiray u baahan tahay waxaa dhici karto yacnii qabrigan ilaahay keyrkii lagu caabudo horta mafsado shirki ka weyn ma laha shirki waa mafsada mafaasida ugu waaweyn laakiin isaga laftirkiisa mafsado waxaa imaan karto shirkigii inuu sii xoogeysto waa mafsado kale shirkiga laftirkiisa inuu sii xoogeysto ayaa ka badnaan karta bis aan wax kale ma ogi kulleytamafsado kaleo la garab dhigi karoon taa ahayn ma jirta hadday meesha dad ahlu tawxiida iyo dad yacnii khuraafaa wada joogi jireen waxaa imaan karto inay marka khuraa yacni shirkigii hadday imaan karta in shirkigu intuu xoogeysto waxa dhanba yacni tawxiidkii meesha uu ka dabar go-o taas waa la ictibaarinay taas in la ictibaariyaa way tahay wixii aan intaas ahayn laakiin ictibaar yacni mafsadada shirkigaa ka weyn hadday marka taa imaado waxa uu yidhi wayanbagii likulli axadin hadmu dalika maa lam yukhsha minhu mafsadatun fayatacayanu rafcu lilimaami akhdan min kalaami bni rifca fi sulxi waa sidaas marka masalada ku tacalluqo marka yaa yani qubuurta duminaaya iyo wixii awood u le yaa duminaaya siduu tilmaamay haddii mafsado laga cabsanaayo wixii marka awood suldha leh oo imaam oo kale haddii uu jiro isaga in loo rafciyo sidaan yaa la yidhaahdo sidaa marka uu ku dumiyo qibaabta iyo waxyaabaha noocaasoo kale ah marka mowduucu gebagabadiisu yani waxaa weyaan waa inahaas khulaasatlmowduuc waxaabay aan ka hadalnay waxay ahaayeen qubuuraha habka loo samaynayo sunnatun mutabaca waa sunno looga dayda rasuulka sal l slam sunnadeeduna waxa ay tahay ima tasdiix wa ima tasniim in lala yacni la simo isaga dhan haltaakaa kor loo soo qaadaya waa la sima ama tasniim tasniimkuna waxaa weeyaan inaan la siminee markaas tuur oo kale loo yahay dhexda xoogaa tuur loo yahay waxaa kale weeyaan inaan ciiddiisa qabriga ciiddii laga faagay ciidaan ahayn inaan lagu siyaadinin inaan la dhisin dhismaha waa la reebay nuuradaynta waa la reebay koryeelidda zaa'idka waa la reebay calaamadda waa la ogolyahay in calaamad loo yeelo dhagax wax lamida madaxa laga dhigo waa la ogolyahay in wax lagu qoro waa la reebay ayb hay-aadkaasoo dhan marka habkaasaa loo samaynayaa dumintiisa sharcigu waa ku soo arooray nusuus badan xadiidkii cali labadii xadiidii cali radia allaahu canhu oo marna nebiga uu diray oo uu yidhi yaa madiine ku baxaayo qubuuraha dhan soo duminaya nebigu uu yidhi oo markaa nin uu yidhi aniga oo cabsaday markaa oo ka cabsaday marka reer madiine waxooga ka yar haybaystay waa tii cali uu baxay yaa rasuulallah qabri kama aanan tegin ilaa waa dumiyey buu markaasoo marka nebigu waa tii xadiidkiisaa ahaa ee imaam axmed uu werinayay iyo kii muslim waxaa kaloo iyadana aan tilmaannay tacmiyada yani dadka indhahooda in laga qariyo qubuuraha qaarkood qubuuraha lagu fidnoo lagu fidnaysan yahay oo shirkiga iyo balaayadu ay ka jirto in indhaha dadka laga qari laga qariyo cumar ayaa samayn jiray sidaa waxayna ku sameeyeen daaniyaal qabrigii daaniyaal waa dadka waa laga indhahooda waa laga qariyo habeenkiibay saddex iyo toban qabri intay qodeen ayay xilli habeennimo ah aaseen marka maxaa laga yaqaanaa marka qabrigiisu miduu yahay lama garan tacmiyatu marka qubuurahaasoo kale in dadka indhahooda laga baabi'iyaa waxaa weeye waa sunna mutabaca oo looga dayanayo cumar bnu khadaab radi allahu canhu waxaa kaloon ka hadalnay itikhaadu lqubuuri masaajid inay xaaraam tahay qabriga masaajid in la kala fogeeyo waxaan kaloo ka hadalnay qubuuruhu inay fidna qofka towxiidkiisa ay ku noqon karaan iyo wax yaroo uun shubahaadkii ka mid ah yaan marka ku tilmaannay mowduucu marka khulaasadiisu waa inahaasuu ku kooban yahay hada biاllahi الtowfiiq wsal اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى alihi wصaxbihi ajmaciin
salaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wabacd kelimadii shiiqa jazaahu allahu khayran sheekh axmed ayaa muxaadaradii min bidaaya ila nihaaya noo soo kamilay ilaahay weyne subxaana wa tacaala miisaankiisa xasanaadka ha ugu siyaadiyo ilaahay weyne annagana ha naga dhigo kuwa cilmiga ay ka faa'iidaysteen janno ku muta oo ilaahay raallihashadiisa ku muta ilaahay ha naga dhigo kelimada meel wax looga dara ma lahayn mana doonayn inaan meel wax looga daro laakiin waxaan kaliya rabay kelimo dardaarana oo ah walaalayaal inaan noqonno wax walba dad ilaahay ku caabuda calaa cilmi inaan noqonno dad allah ku caabuda calaa cilmi oo aanaan ilaahay ku caabudin subxaana wa tacaala jahli masaa'il kasta oo diinkan ka mid ah waxa weeyaan wow laysku haysta laa ilaaha illa allah mar haddii laysku haysta masale ka dambaydood sugayda in laysku waafaqa ma jirto markaan ka hadlayo waa banu aadamka culimmada masaa'ilka diinka intay isku waafaqsayin inta laysku haystaa wax isku dhow ma ah masaa'il yaraa laysku haysta marka culimmada laga fiiriyo laakiin haddee diinkan maanta dadka ka hadlaa culummo ma wararka culummada iyo caamada ka hadasha maanta musiibada ummadda haysata oo ugu weynaaba waxay tahay caamada badan maanta waxaa ka hadla diinka waxaa ka hadla maanta diinta caamada ugu badan marka waxa ugu muhiimsan oo aan raba waxay tahay walaalayaal masaa'ilka diiniga ah oo diiniga ah oo aan allah ku caabudayno waa in qof walbaaba calaa cilmin ilaahay ku caabudo masaa'ilka qof walbaaba calaa cilmin ilaahay ku caabudo sababtoo maanta adduunka intaad joogto waxbaad iska baari kartaa waxbaad iska baxfi kartaa waxbaad ogaan kartaa laakiin walaalayaal ilaahay markaad hor tagto hadday kuu caddaato in waxa weeyaan hadday kuu caddaato inaad lunsaneed waxba ma qabsan kartid marka intaas ayaan rabay wabilah towfiq sala allah wasalam wbaarak calaa nabiyina